Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Biyaha Dowladda Jubbaland ayaa kormeer shaqo ku tagay dhismaha mashruuca biyo-gelinta Axmed Xuseen Bakar oo uu wehelinayo maareeyaha Wakaaladda Biyaha Maxamed Nuunow ayaa kormeer shaqo ku tagay deegaanka Yoontoy oo ka socda dhismaha mashruuca biyo-gelinta. Wasiirka Wasaaradda Tamarta iyo Maareeyaha Wakaaladda Biyaha Jubbaland ayaa guud ahaan soo kormeeray dhismaha mashruuca biyo-gelinta oo ay saameysay fatahaad El Niño oo ku dhufatay deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland. Maxamed Nuunow, maareeyaha Wakaaladda Biyaha Dowladda Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa ka hadlay meesha ay wax marayaan.
runtii maanta waxaan u yimid anigiyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyuhu inaan maanta kormeer ku sameyno mashruucii biyogelinta magaalada Kismaayo oo runtii mashruuca saad wala ogtihiinba runtii ay fatahaadihii sanadka hore dhacay uu u geystay dhib weyn oo runtii mashruucii noqotay in bal laga soo bilaabo kow oo fatahaadahaas waxaa ka mid ah saameynta ay geysteen runtii inaan mashruuci dib ugu noqonno jiingadihii bedelno saqafkii bedelno daaqadihii bedelno albaabadii bedelno oo mashruuc kow noqdo aan kow ka soo bilaabno runtii mashruucan waxaan iska kaashanaynay hay-adda i m oo runtii deeqda bixinaysay iyo wasaaradda biyaha oo runtii kaalin weyn idana ka qaadatay wakaaladda biyahu inaan maanta bal kormeen ku soo sameyna mashruucaasoo maanta dayactirkii iyo uu dhammaystirmay inaan maanta imaanoo fiirino oo runtii kambani gacanta ku hayana runtii aan kala wareegno baan maanta u yimid mashruucaasna maanta waa gabogabo oo dayactirkii wixii ay u saameeyey fatahaaduhu maanta inaan dhammaystirnay intaas waxay iisii dheer runtii mashruuca saad ka war haysaan waxaa la rajeynaya runtii inuu sanadkii hore dhammaystirmo runtii caqabada runtii isdaba jooga oo runtii cilada weynna uu tahay runtii qandaraaslihii qandaraasta qaatay mashruucan inaan runtii caqabad weyn uu ku ah mashruucan oo la rabay inuu dhammaystirmo sanadkii hore runtii markaan wala fadhiisano shirar badan yeelana runtii wax lagu qanco oo runtii oo oo oo aqligu uga shaqayn kara runtii meyno may sheegin waxaan runtii haddana aan wasaarad ahaan iyo ka wakaalad ahaan iyo hay-addii gacanta ku haysta mashruucan aan ka wala shir haynaa runtii saan bal mashruuca loo dadargeli lahaa oo sanadkan soo socda bilaa hore oo sanadka socda insha allah hadduu ilahi raasaan magaalada kismaayo aan biyo u geyn lahayn intaa ka horena sanadka sanadkan dhammaystirkiisana bal inaan mashruucan meeshan hadda aan taagannahay bal biyo aan keenno iyo mashruucan iyo yoontooy iyo nawaaxigeedana inaan biyo siini karna hadduu alla idmo axmed xuseen wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha jubbaland ayaa dhankiisa ka hadlay celinayaa maareeyaha wakaaladda biyaha maxamed nuunow oo dayactirka saamayntii ka dhalatay fatahaadaha gacanta ku hayay mashruucaasi shaqo fiicanna ka qabtay waagii ay fatahaadihii ugu dambeeyey ay dhaceen biyihii guryahan way ka dulmareen hadda korkiinna ah marka waxaa dantu nugu qasabtay in inta badan shaqadii dayactirka ahayd ee loo baahnaa la qabto wasaaraddii iyo wakaaladii iyo hay-addii i o m ba dib bay isaga kaashadeen wax alla wixii saameynay biyaha ka dhashay waa la dhammaystiray maantana kormeerkaas aan u nimaannay si aan activitiga isaga soo gebagabayno siduu maarayuhu sheegayba kambanigii dhisayey mashruuca elite company weli shaqadiisi way socotaa saddexdii face facekii koowaad yaa qayb ka dhammaatay welina qayb ay dhiman tahay fayskii labaad haantii way dhammaatay kii saddexaad ee bibelinekii kismaayo iyo yoontooy ilaa iyo halkan mashruuca ilaa iyo inteegii biyaha intuwa weli qabyo weeye fayskii koowaad weli waxaa ka dhiman xirxirkii connectionnadii waxaa ka maqan bamkii waxaa ka maqan motoorkii oon intuba ognahay in qandaraasluhu uu soo prokuur garaynayo uuna soo gaday uuna noo sheegay inay imanayaan insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa goordhow in ay imaadaan